يا لؤلؤا زاد العفاف بريقها وهدى الكتاب يظلها ظل المحار أنت كمثل البدر يبرق نوره رغم السحائب دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام weli waxaan ku guda jirnaa jadwalkeena idaacadeed waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ramadaanun kariim iminkana waxaad ku soo dhowaataan dersiga tobanaad ee kitaabka sawar min xayaatu saxaabiyaat oo inala socodsiinaya sheekh cabdulilaah wuxuuna sheekha dersigan ku soo qaadanayaa saxaabiyadda zaynab bintu jaxsh allah ha karaale noqda ee دونه مثل الستار أنت كمثل النجم في لمعانه رغم الظلام يلفه لف السوار
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين waxaynu ku soo jirnay kitaabkii suwaran min xayaati saxaabiyaat galabta shakhsiyadan ka hadlayna waxaa weeye umu lmuminiin zayn bin jaxsh baan ka hadlaynaa galabta insha allahu tacaala ciwaanku waxaa weeye iyo manqabada loo ciwaanka looga dhigay zawajaha allaahu min fawqi carshihi ilaahay baa uga soo guuriyey carshigiisa korkiisa guurkeeda halkaasaa laga soo amray gabadhaas waa inaha umu lmuminiin zaynab bintu jaxshin bin rayaab waa ibnatu camati rasuulilah sal slam nebiga eedadii ayaa dhashay oo la odhan jiray maymuuna bintu cabdilmualib bin haashim gabadhu waxa weye min almuhaajiraat alawaa'il weeyaan kaanat min saadati annisaa dumarka xulkooda ay ahayd ama hormuudkooda ay ahayd diinan xagga diinta wa warican xagga maarat xalaal miirashada wajuudan xagga gacanfuraada deeqsinimada macruuf iyo samafalka radi allahu canha sifoonkaasay ku tilmaanayd zawaajuha bizayd ibnu xaaris ayaanu ka hadlaynay ciwaankaas weeyaan guurka ay guursatay mowla nebiyi zayd ibnu xaarisa ay guursatay walaalku wuxuu leeyahay lama jaa alislaamu kaana min maqaasidihi an yuziila alfawaariqa bayna annaas diintu markay timi islaamku uu yimi waxay ahayd in la zuuliyo qabiilkii la isugu faani jiray iyo casabiyadii in meesha ka baxda ayaa maqaasida islaamka ka mid ahayd sidaa darteed diintu waxay sheegtay falaa fadla liaxadin calaa axadin ila bitaqwa dadku inayan wax kale ku kala fadli badan ku kala sarrayn oo ilahay ugu kala dhoweyn xagga taqwada iyo cabsida ilahay mooyaane وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحقق هذا عمليا نبي وحو ربا أرنت أيضا سي عملية أو تطبيق إنه لو دقمو marka nabigu wuxuu sameeyey wuxuu u guuriyey gabadhii zaynab bintu jaxash ahayd oo min saadaati alcarab ahayd oo qariibadiisa ahayd ee eedadii ay dhashay iyo wuxuu u guuriyey limawlaahu zayd ibnu xaarisa ninkii marka hore khadiijo addoonka u ahaan jiray markii dambena nebigu uu xoreeyey saxaabigii la odhan jiray zayd ibnu xaarisa oo marka dib loo eego xagga maaragtay qabiilkiiya nasabka ayaan gabadha dhinacaas u dhigmin nebigusaa wuxuu yeelayaa xataa tasquda tilka alfawaariqu tabaqiyatu lwaahiya kala sarrayntan beenbeenta caga ku taagnayn ee dadku leeyahay anaa laandheera iyo anaa kana meesha inuu ka saarto ayuu nebigu arrinta ka rabay meesha ka baxdo marka nebigu gabadhi ayuu usoo bandhigay zaynab buu usoo bandhigay wuxuu ku yidhi zayd baan kugu rabaa inuu kuu guuriyo laakiin gabadhii zaynab ahayd radia allahu canha daarat bidihnihaa khawaadirun mualiba waa arrintaa way la yaabtay waa isku yaacday waxbay isweydiisay waxay isweydiisay siday u yeeli kartaa sawaajka noocaasa oo kayr almutakaafi dad aan isu dhigmin ila waagi hore dhaqanka carab waxay dadka noocaasi mawaali iyo addoonta ahaan jiray gabdhaha reeraha sare ka dhashay may guursan jirin marka arrintiiba gabadha wax ku cusub bay ahayd way la yaabtay zaynab radia allahu canha marka iyada oo sayida shariif ah sidii nin mawlaa u guursanayso ayaa arrintaas ka yaabisay وqاaلت للنبي نبgu waxay ku tihi زaynب رaضي الله عنها waxay ku tihi yا رasuul الله lاa أرضاaه لنفسي وأna أyi mqرaيش naftayda raalinka inaa guursado kama noqonayo aanba ka guur la-aado garoobkii qurayshada aan noqdo haddaan doon ana guursanbe wadaadka iga daa ma guursanaya qaala salى الlahu عalيه وaسلم faإنii qad radيtu laka anaa kaaga raali noqdo inaad guursatid markaasaa weli waxaa soo degtay iyadoo nebiga amarkiisii iyo dee gabadhii muطarib ah oo weli xaaladii qalbigeeda in degin baa waxaa soo degtay aayadatan qur-aanka ah nazla qowluhu tacaala wamaa kaana limuminin walaa muminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim waman yacsi illaaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina arrintanaaba timi uma haboono umana bannaana mu'min iyo mu'minad haddii go-aan uu ka yimaado xagga ilaahay iyo xagga nebiga amar hadduu ka yimaado an yakuuna lahum alkhiyara doorasho ma jirto marka amar allaa yimi amar nabi baa yimi waa in lagu socdo markaa dadkaasu amarkaa lagama dooran karo aayad waxay sii raacaysay waman yacsi illaaha qofka ilaahay caasiya rasuulkiisa oo amarka qaadan waaya faqad dalla dalaalan mubiinan qofkaasu baadi cad ayuu baadiyoobay zayna marka waxay ku noqotay inay guursato amarkii nebiga amarkii ilaahi iyo amarkii nebiga ayay qaadatay wahunaa lam yazic zaynaba an tukhaalifa amra allahi wa rasuulih umay suuro gelin ama kumay dhicin inay khilaafto amarka alle iyo amarka rasuulka way hogaansatay famtathalat way fulisay amarkii maaragtay la siiyey watazawajaha zayd bnu xaaris saasuu ku guursaday zayd bnu xaarisa gabadhiisaa ku guursaday zaynab ahayd wabadaca alkhilaafu yatafaaqamu bayna zawjayn markay isguursadeen khilaafkii labada qof udhexeeya inuu sii weynaado ayuu bilaabmay noloshiina way adkaatay inay wada noolaadaan tacadarat alxayaatu watacasarat almaciisha waa la wada noolaan kari waayey وكان زيد يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من زينب زيد بن حارث النبي وإما جري سوى زينب كعبانيا النبي وحكورني أمسك عليك زوجك واتق الله حاسك هيسو إلهي كعب سوق بدها سيدي نفور ناكل ولكن الحياة لم يكتب لها الصفاء والو... والوفاق لكن نور الشيء نور صافي نور ليسكو فهم سنين ما نغن ونزلت آيات إبطال عادة التبني آيات بسودي مركا وبترترية oo butlaan ka soo qaadaya caadadii carabi taqaanay ahayd wiil aadan dhalin inaad sheegato inay hebel baa la yidhahda wiilkaad soo qabsato bini aadan dhalay inaad korsato aad tidhahda waa inay hebel adigu isku magacawdid tii baa la burburiyey oo meesha laga saaray وكان جبريل وقد أخبر رسول الله بأن زينب ستكون زوجة له جبريل بقى وحوشي النبي زينب إنه قرشن دونه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه قضاضة أن يؤمر زيدا بطلاقها nebiga waxaa ku cuslaatay oo xaraj ku noqotay inuu zayd amar ku siiyo inuu gabadha furo wayatazawajaha oo isagu markaa uu guursado bacd markuu zayd furo uu guursado nebiga arrintaas ku adkaatay qalbiga uu siin waayey oo markaa ay maaragtay fido hadalkii dadku dhex maroo la yidhaahdo fatushiica almaqaalatu bayna annaas nebigu wuxuu ka cabsaday dadku inay yidhaahdaan oo la isla dhex maraan anna muxamedan tazawaja xaliilata ibnihi nebi maxamed wuxuu guursaday wiilkiisa gabadhiisii xaaskiisii ayuu guursaday fa hada almiqdaaru min khashyati annaas khashyata annaaska uu ilaahay aayaadda ku sheegay waa tan oo dadku wuxuu ka cabsaday nebiga inay ka hadlaan oo layihahdo ninkani wiilkiisa gabadhiisa ayuu guursaday ila nin wiilka tabaniga wiilboo kale buu ahaa sida ibnu salb oo kale u ahaa xataa akhfaa maa akhbarahu allahu bihi markaa nebigu wuu qariyey oo inuu guursan doono ahayd nebigu cidna uma sheegin huwa maa caatabahu allahu caleyh taana nebiga waa lagu canaantay oo xaggee lagu canaantay fii qowlihi tacaala baa lagu canaantay watukfii fii nafsika ma allaahu mubdiih watakhsha annaasa wallaahu axaqu an takhshaah nebi allo waxaad qaranaysaa oo naftaada ku qaranaysaa wax ilaahay uu muujin doono berri oo zaynab waad guursan doontaa watakhsha annaas dadka ayaad ka cabsanaysaa wallaahu axaqu an takhshaah ilaah baana mudan inaad isaga ka cabsatid oo maaragtay aad wixii lagu faray aad samaysay oo zaynab aad guursatid وقد صرح الله تعالى في كلامه بالسبب الباعث على هذا الزواج فقال سببت إلهي ما ركت والزواج كاس يقول كاس سببت كدم بيسنا إلهي قرآن كسو شيء وإلهي وحولي لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا حصل الله يلي إن ينمارك تدكم أي لبي حرج وقائما إن يقرسدان قبلها ay wiilasha tabaniga ay adciyaada ay soo guursadeen marka ay furaan idaa qadow minhunna wadaran hadday iyagu iskaga tagaano marka ay raqbadoodii ka dhammaystaan dantoodii ka gaadhaan oo ay furaan marka aabbihii bitabaniga marka hore wiilka wiilkiisa ku sheegayey sheeganayay oo bannaanaatay inuu guursado gabadhii wiilka maarata uusan dhalin ee uu sheeganayay uu furay baa u bannaanaaday arrintaasaa meesha ku jirta marka falamaa qadaa zaydun minhaa wataran waxaa weeyaan ay markuu xaajadiisii ka dhammaystay walam yubqi lahu raqba markaa zaynun uu qalbiga ka jaray litacaaliiha lianna way iska sarraysiisay oo way yasi jirtay oo bisharafi nasabiha wa majdi aabaahi bay ugu faani jirtay sidaan ku nin igu noqonaysa anigoo reer hebela adna aad tahay addoon ahayd arrintii wuu zaydna ku nacay gabadhi wuu iska furay dantiisi wuu ka dhammaystay wuu ka lahaa raqbadiisii waa ka jabtay waa ani wuu gabadhi wuu nacay falamaa jaa zaydun yashku asayidata zaynaba markuu zayd u yimi oo nebiga u yimi isagoo ka ashkatoonaya xaaskiisii zaynab ahayd أذن النبي صلى الله عليه وسلم له بطلاقها النبي يقول إسكافر هضبا واذفر كرتاء وان كان وحوي زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وزواج النبي وقرصد زينب سدو قرصد بلغ شكينيا وبعد أن طلق زيد زينب رضي الله عنها مركو زيد قبل زينب فري تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله إلى باكو أمر إنه قرصدو إلى أيام مركوسية إنه قبل قرصدو قال الله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها markuu zayd dantiisii ka dhammaystay ay kala tageen baana kuu guurinay waa aayadda soddon iyo toddoba ee suurat alaxzaab fazawajaha allahu tacaala binabiyihi binasi kitaabihi nas kitaabka qur'aana loogu guuriyey yaa maxamed sal alla slam yaa zaynab loogu guuriyey laa waliyun walaa shaahid sawaajkaasu ma ahayn mid weli u baahday qof weli ka noqda oo gabadha weli u noqda shuhuudna uma baahan guurkaasu xagga ilaahay buu isagoo dhammaystiran ka yimi فكانت زينب تفخر بذلك على أمهات المؤمنين زينب مركي النبي قرصة وحي بلوضع أنت أنا أقفانته قبله للقى بأمهات المؤمنين وأي تلاحظه زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق عرشه إذن كرهرين إذن قوري نبيك لكن أنا إله بأي قوري عرش كيس كركيس يلي يسوع قوري عرش إله كركيس أمرك يقيم قورك يقيم عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو وحايم زيد بن حارثة وأشكتوني عباني فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي مركب حب الله بأنه يجهده اتق الله وأمسك عليك زوجك وأنت يسفرن قال أنس لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه نبي هدو يهمد حقرين تنبو قرين لها تنبو قرين لها قال فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع سماوات ساسي كبدها كل أوفاني شرتي وأنا إله بأي قرية نبيك إذن كان خيرين إذن قرية وانضمت زينب رضي الله عنها إلى قائمة أمهات المؤمنين مركو نبي وقول صدق كم من نغطي هويوين كمؤمنين كم من نغطي وسواج كدرتي بك كم من نغطي بهذا الزواج الميمون قول كم براكيسن درتي مركو دعاي أي أمهات المؤمنين كم من نغطي زينب رضي الله عنها ولعل هذا من بركات الامتثال لأمر الله تعالى عندما تزوجت زيدا وحال غيبا إلهي من خيرك كسي بركته amarkii nabigii amarkii ilaahay yeeshay markii lagu yidhi qof mu'mina iyo mu'minatoona uma banaanay maarata amarka ilaahayna diidaan ee nebi amarka ilaahay qaadatay taasaa ilaahay amarkaa ugu barakeeyey oo maarata guurkeeda inay nebiga guursato ayaa ilaahay u qoray zaynab waxay kaloo sabab u ahayd xijaabkan kaana min barakaati zaynab radia allahu canha an nazalat aayatu lxijaabi bisababiha aayadda xijaabku zaynab bintu jaxash sababteeda ayay kusoo degtay can anasin qaala بني على النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بخبز ولحم زينب waa loo guuri nabiga loo dhisay shayna bint jaxsh baa nabiga loo dhisay marka welimaduna waxay ahayd bikhubsin walaxm muufo iyo hilib baa laga dhargay maalintaas fa ursiltu marka wax adeegi wuxuu ahaa qaadimkii anas wuxuu ahaa qaadimkii nebigu ahaan jiray ursiltu ilaa acaami daaciyan cala acaami daaciyan waxaa lay diray dadka inaan cuntada ugu yeedho ay welimada kasoo qayb galaan fajiia qowmun yaakuluuna wayakhrujuun marba koox baa imanaysa oo baxaysa cuntada uma yajiu qowm fayakuluuna wayahrujuun koox kalaa imanayso cuntada cunasoo baxaysa fadacawtu xataa maa ajidu axada adcuu dadkii baan u yeedhay ilaaaan dadkii oo dhan lay diray oo dhan usoo yeedhay oo qofaan usoo yeedha aan waayo faqultu yaa nabiy allah maa ajidu axada adcuuhu ma hayo qofaan u yeedho qaala farfacuu acaamakum khalaas haddaba hala rafaco adi meesha lagu kala tago mar haddii dadkii dhammaysteen cuntadii وبقي ثلاثة رهد يتحدثون في البيت صدح نبا waxay ku hareen gurigi nabiga meesha lagu cunto ay ku sheekaystaan gabadhina guriga ku jirta aroosada ahayd oo ahayd Zayn فخرج النبي الى حجرة عائشة nabigu markaa iskaga baxay nimanka uu ka yar xishooday inuu yahay ka meesha iskaga baxa qolki Aisha uu wareegay فقال السلام عليكم اهل البيت ورحمة الله ساسو عائشة وسلام النبي عائشة waxay ugu jawaabtay فقالت وعليك السلام ورحمة الله ووعلس السلامتي كيف وجدت أهلك بارك الله لك حاسك عصبات قرصتي كوران بارك إلهي كبركيه بي عائشة ويديسي نبيك marka nebigu xafadihiisii kale xaasaskii kale iyana u wareegay intii oo kale salaantii buu salaamay iyaguna sidii bay ugu duceeyeen oo guurkay u barakeeyeen ummahaadka kale anas baa wuxuu leeyahay uma rajaca anabiyu sala allahu alay wasalam faidaa halaathatu min rahdin fi lbeyt yataxadasuun nabiga baa soo laabtay markuu xaasaskii o dhan soo salaamay oo muddo maqna saddexdii nin weli meesha bay ku sheekaysanayaan وكان النبي شديد الحياة نبي محافظ آد وحشوط بدن بها فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة مر لبعض من النبي النقضي واسكب بحماش قولك عائشة أيو آدي أخبر أن القوم خرجوا كدي والله شيء النبي إن قوم كبحان فرجع من خاصون النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخله وأخرى خارجه نبي صلى الله عليه وسلم عتبدي سي saa usoo dhaqa cagta usoo geliya lugna banaanka taa lugna gudaha guriga ay ku jirto urqiya asatru bayni wa bayno daah baa markaa nebiga sayna baa sheekeynaysa ama anas baa sheekeynaya wuxuu leeyahay waxaa markaas nebiga waxay baa kusoo degaya markaas aayaddu xijaab ay halkaasi kusoo degtay aayadda xijaabka waa aayad waxaa weeyaan saddex iyo konton suurat alaxzaab aad garanaysaan ya ayuha aladiina aamanuu laa tadkhuluu buyuuta الnabiyi ila an yu'dana lakum ilى طacaamin غayra naadiriina inaahu walakin ida duciitum fadkhuluu faidaa طacimtum fاntashiruu walaa mustaأnisiina lxadiiث ina dalikum kana yu'di الnabiya fayastaxyi minkum wallahu laa yastaxyi min alxaq waida sa'altumuuhuna mataacan fas'aluuhuna min waraa'i xijaab dalikum adharu liquluubikum waquluubihin وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما آيات سودكتي وحجابك يا دمرك رجن ساو كلا استرنادان ودقنك جاهلية هور لغا تغو شيغيسا آيات مركا waxaa ku jirta aadaab lam takun tacrifuha aljaahiliya dadka jaahiliinta ayaa noqon oo fi dukhuuli albuyuut sida guryaha loo soo galo jaahiliya maxay samayn jireen kaanuu yadkhuluuna buyuuta bilaa idni min asxaabiha jaahiliyadii nin walba guri iska soo gelaya isaga dadka ka ydan dadka guriga iska lahaa waa layska soo geli jiray wa kaana bacduhum yadkhulu xiina yaraa طacaama yuuqadu calayhi yajlisu fii intidaari nudji hada aطacaam liya'kula biduuni dacwati ila aطacaam dadka qaar baa markay arkaan meel wax lagu karinayo oo welimo lagu hayo buu gurigii iska soo gelayaa wuu iska sugaya cuntada intay bislaanayso suu cuntadaa wax uga cuno isagan hadda loogu yeedhin wa kaana bacduhum yajlisu bacda aطacaam qaarkoodna marka cuntada cunaan meesha iskaga sheekaysan jireen waa dhaqan jaahili bay ahayd ama qofkaas mid loo yeedhay ha noqda ama midaan loo yeedhin marka cuntada cuna qaar baa meesha iskaga sheekaysan jiray arrintaasuna waxay keeni kartaa dee iscaajkii dadka guriga iska laha u keeni karto waa la garan karaa sidoo kale aayaddu waxay ku timi tucallimu nnaas inay ina barto innaga muuminiin haddaan nahay anlaa yadkhuluu buyuuta alnabiyi bikayri idn dadka muuminiinta beriga saxaabada waxaa iyana aayaddu amar ku siisay oo la baray guryaha nebiga inay iska soo gelin isagoo nebigu aan u banaynin oo ogolaanin faidaa ducuu ilaa acaamin dakhaluu haddii cunto loogu yeedho way gelayaan ama idaa lam yadcuu ow lam yudcow falaa yadkhuluun ma gelayaan haddaan loo yeedhin oo ma sugayaan cuntadu intay bislaanayso iska sii fadhiisan maayaan sidii jaahiliintu samaysan jireen dhaqankaa wanaagsan baa yimi oo guryaha ilaa lagu yeedho ma tegaysid markaad hawshaadi dhammaysatid cuntadii iyo la cunana waad iskaga baxaysaa arrimahaas ayaddu ka ashay adaabta badan bay ka hadashay qiimaha badan oo saasay dantu ku jirtaa saasay ku jirtaa maaragtay xijaabkii iyo ku jiraan dadkii raggi row inay kala duwadaan qalbigoodu taahir inuu ku noqdo waatuu ilaahay lahaa dalikum adharu liquluubikum wa quluubihina dumarka inaa isaga soo gelin oo maaratay waraa xijaab kala hadashaan ayaa khayr badanoo qalbigiinana u fiican qalbigoodana u fiican islaamkuna na faray dhaqankaas baa islaamku ina faray in lagu dhaqmana ay waajib tahay waxaan kaloo ciwaanka kale waxaa weeye juuduhaa wa karamuhaa radia allahu canhu gabadhan waxay caan ku ahayd deeqsinimada gacanfurnaanta kaana jawaada juuduhaa wa karamuhaa radia allahu canhu can caaishata caaisha waxay warinaysaa oo leedahay qaala nabiyu sala allahu alay wasalam liaswaajihi nebigaa xaasaskiisa wuxuu ku yidhi wayntusan geeriyoon yatbacunii adwalukuna yadan markaan dhinto waxaa igu soo xigsan doonta isoo raaci doonta gadaashay dhiman doonta midda idikun gacanta dheer fa kunnaa idaa ijtamacnaa bacdahu namudu aydiina fi ljidaar markuu nebigu dhintay kadib markaan dumarkii umahaadkii markaan kulanno bay caaisha leedahay derbiga ayaanu gacmaha saa u saar teenee dheer tee gacan dheer intaanu isu safno baanu derbiga gacanta saa u taaginayo yaan leenahay teenee gacan dheer taa gacan dheer baa nebiga ka daba tegi doonte marka gacan dheerida waxay u qaateen xaggii dheerarka iyo jirkii jismiga u qaateen laakiin nebigu wuxuu u jeeday waa tee tiina ugu deeqsiisan ugu gacan furan ugu gacanta dheer waata ugu waxbixinta badan baa iga daba iman doonta zaynabna way fahamtay zaynabna way gaabnay waxay leedahay caasha waxay leedahay natataawal waa isdheer waan isku dheerarsan jiray falam nazil nafcaluhu arrintaa kama nuzuul inaanu samayno haddaan xaasaska nebiga nahay xataa tuwafiyat zaynabu ilaa ay zaynab ka dhimanaysay ka geeriyoonaysay wa kaanat imra'atan qasiira zaynab gabadh dheer maahan gabadh gaaban bay ahayd lam takun raximahu allahu adwalana tan noogu dheer may ahayn gabadha noogu dheer may ahayne markaasaan waxaa is weydiinay oo zaynab waa tay gaabnayde sidee nebiga iyadu warka nebiguna waa xaq oo waa waxyi sidee iyadu inooga hor dhimatay oo nebiga u raacday markaasaan fahanamay tiri dheerarka la sheegayay inuusan dheerarka jasmiga aya gacanta dheer ahayne inuu yahay deeqsinimada iyo gacanfurnaanta fa carafnaa baa caaisha leedahay annamaa araada asadaqata nebigu wuxuu u jeeday tiina idinku sadaqo badan ayaa iga daba iman doonta oo idinku horgeeriyoon doonta wa kaanat sunnaa caliyadi gabadhu waxay ahayd gabadh gacanteeda ku shaqaysada wax samaysay ahayd gabadhna zaynab la yihahdo gacmo waxbay samayn jirtay fa kaanat tadbaqu hargaha ama maqaarada ayay megdayn jirtay wa takhrusu dharka ayay toli jirtay wa tasadaq markaasay waxay ka hesho intay gaday ku sadaqaysan jirtay فعرفت زينب رضي الله عنها أن المراد الطول اليد بالمعروف زينب يدو way fahamtay qolada kale ma fahmin maad kale ma fahmin iyadoo dharka uu nabigu leeyahay igu gacan dheer bay ka daba iman doonta way u fahamtay inay tahay macruufka iyo samafalka inay tahay markaasay aad u bixin jirtay فكانت تعمل وتتصدق وشقين شرتي مركاسي لا صدقيسن شرتي فكانت اسرع النساء لحوقا به كبدي ugu hormartay ee nabiga ka daba tagtay ahayd gadaashii geeriyotay markiiba muddo badan kamay dambeyn وكان يقال لها أم المساكين مقع سب اللو بحي هو يدي مساكين تدد كان مساكين تنبي قودين شرتي أدنا وعكشة كينيا إلى الرفيق الأعلى سيو جيريوتي أيون وعكشة كينيا عن برزة بنت الرافع قبل أن عكشة كينيا سوحيلة قالت أرسل عمر أي ابن الخطاب عمر بن الخطاب مركو أميركها وزينب وحوصو ديري بعطاياها أو بعطائها وحي بيلك وسينجري أيو أصو ديري يوحيالي بيت مالك كلها هيد فقالت غفر الله لعمر وحبضن بصدري markaasay zaynab waxay mooday wax kale inay iyadoo qaybanayso dad kale usii qaybanayso markaas waxay tihi gafara allahu licumar ilaahay cumar haw dembi dhaaf qayrii kaana aqwa calaa qasmi hada almaal haada dadka kale igaga habboonaayo igaga ku xoog badnaa inuu waxaan qaybiyo waxaan o dhan saa anugu u qaybinaya waxay moodaysaa waxaan cumar soo diray in dad loo qaybinayo qaaluu kulluhu laki waxaan cumar soo diray oo dhan adaa baa iskale waxaad qaybinaysaed maahay qaado qaalat subxaana allah way la yaabtay waxaan badan la keenay wastatarat minhu bithawb wixii xoolihii waxay go-bay meesha ku qarisay wa qaalat subuuhu wa atraxuu calayhi thawban xoolahan dahabkan iyo waxaa la keenay shuba oo maro ku shuba wa aakhadat tufariquhu markaas waxay bilowday inay u qaybiso fii raximihaa dadkii qaraabadeed ahayd wa aytaamihaa dadkii aytaamta ay wax siin jirtay kafaalo qaadatay wa acdatnii marka gabadhii warbarzata bintu raafa waxay leedahay wa acdatnii anigana waxay siisay maa baqiya intii soo hadhay markii masaakiintii iyo qaraabadii o dhan wixii u qaybisay maanta o dhan qaybinaysay bay intii soo hadhay aniga isiisay fawajadnaahu waxaan ogaanay inuu yahay khamsata wa hamaaniina dirhaman intii soo hadhay keliya waxay noqotay shan iyo siddeetan dirham ayay noqotay uma rafacat yadaha cala asamaa markaasay zaynab ilaahay bariday waxay tihi allaahumma laa yutriknii cataa'u cumara bacda caami haada ilaahu cumar wax dambaba yuusan iisoo dirin xoolahan ibadiyadiisa ay qaadanaysa baytmaalka qaadanaysa waxaas saasay ku ducaysatay sanadkii labaad intay gaadhina wayba geeriyootay wa kaana alqaasim qaala waadkaa qaasim layaan wuxuu yidhi قالت زينب بنت جحش حين حضرتها الوفاة مركي ملك موت زينب كسو حاضرة وحي تلي إني قد أعددت كفني أنا كفنت ديوان ديار سدي هوران هيستي فإن بعث لي عمر بكفن هدو عمر بن الخطاب اللي ساكا مسؤول أمهات مسوى أمير المؤمنين مركي أمهات المؤمنين ساكا مسؤولة ساكا مصاريفته دي وحي وبعدان باي ساكا وقبت بيت المال كوحك سلقسية وحي هدو عمر يسودر كفن مركان غيريو كدب كفن صادره فتصدقوا بأحدهما labada kafanood tii hore aanu haystay iyo mid cumar soo diri doono mid sadaqaha laga dhigo wain istadactum haddaad awoodaan idallaytumuuni markaaad xabaasha igu ridsaan iyo aasaysaan haddaad awoodaan an tasadaquu inaad sadaqaysataan bixuqwatii fafcaluu xataa hoos guntigayga iyo maryahayga hadday idiin suura gasho sadaqeeya fi sanati cishriin intaqalat ilaa jawaari rabbiha sanadkii labaatanaad ee hijrada ayay geeriyootay zaynab bintu jaxsh radia allahu canha waxaa ku tukaday markaa wasalla calayha cumar bn alkhadaab waa amiirka muminiinta markaas ahaa maalinta ahaa ayaa ku tukaday oo dadka salaada ka saaray janaasada wa qabla an yatawaqafa alqalamu can alkitaaba walaalka kitaabka qore wuxuu leeyahay ama arrinta qore wuxuu leeyahay intaanan qalinka aanan joojin nakhtimu waxaan kusoo gabagabaynaynaa warka zeyna waxaan kusoo gabagabaynaynaa tarjamatuha nolosheeda baynu ka hadlaynaa iyo isay ahayd wax ka sheegi doonaa waxaan kusoo gabagabaynaynaa hadalkii caaisha tiran warkii zeyna kusoo gabagabaynaynaa oo caaisha maxay tihi radia allahu canha biqowli caaishata radia allahu canha عائشة واتن وحيتلي ما رأيت امرأة خيرا في الدين من زينب وأدخى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صداقة رضي الله عنها عائشة وحي أقرأ ساقبل للقب أم المؤمنين زينب هي ما أراك بيريد هي قف تمر أو كخير بدن حق الدين الدين كغفي عن وزينب كخير بدن ما أراك وأتقى لله قف إلهي تقوى بدن وكعبس بدن نفسين من ما أراك وأصدق حديثا قبل كرم بدن ما أراك وأوصل للرحم قف كقرب حريرين بضنا ما أرق وأعظم صدقة منك صدقة وين وصدق بحنتك كفي عنا ما أرق رضي الله عنها كقصة سيدنا رضي الله عنها انت عين وقل ماتي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نساء هن للطهر علامة وهن على جبين الدهر شامة